Xeralaalyaha guud ee maamulka Puntland Axmed Maxamed Taaraan ayaa maanta magaalada Boosaaso tobabar ugu furay garsooryaal iyo xeralaalyaal ka socday gobolada maamulka Puntland. Tobabarkan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa fulinayso hay-adda UNDP iyadoona tobabarkan xubnaha ka qayb galay lagu bari doono qaabka loo soo ogo dacwadda. Xeralaalyaha guud ee Puntland Axmed Maxamed Taaraan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarkan.
saaka halkan waxaynu isugu nimid waxaynu u bilaabanayeen seminaar aqoon isweydaarsi ku saabsan intaa ay sheegtay xaawo waana mid soo socday inkastoo aynu saaka lasoo daahdahay waxaan dhiiri gelinayaa in waa wax innaga inoo fiican oo aqoontana sare u qaadaya dacwadaha habka loo oogo habka loo baaro habraaca loo raaco iyo intaba inaynu ka faa'iidaysanno waa idinku dhiiri gelinayaa in loola soco si joogto ah duruustaas baxaysana waan arkay brograamka waan akhriyey waa aqoon aada u badan baa ku jirta inaad ka faa'idaysatana waa la doonaya marka soo daahistana ha layska ilaaliyo shirkuna waa inoo furan yahay soo dhowaada waan leeyahay iskalaawani soo dhowow waan idinka mahad celinaya iyaga hay-adda uga mahad celinaya inay hawshaas weyn nala qabanayaan diyaarna waxaan u nahay inaan kala shaqayno wax allaale wixii aqoonta garsoor kor loogu qaaday aad baan u mahadsantay si kastaba tobabarkan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo in garsooriyaasha iyo xerlaalayaasha si wanaagsan u fahmaan hannaanka loo soo ogo dacwadaha